kulan wacan oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka muraha haweenka oo ah barnaamijka toddobaadlaha oad ka dhagaysataan redio cadaado saacaddu markay soo dul istaagto sideed iyo bar maalin kastoo talaada mar kale duhur wacan oo wanaagsan barnaamijka amuraha haweenka oo ah barnaamij toddobaadla waxaan ku faaqidnaa ama kaga hadalnaa siyaabaha kala duwan ee haweenku horumar ku samayn karaan ama ay sida fikrada ka dhex guuxaya ay kusoo saari lahaayeen barnaamijka toddobaadkan waxaa nagala qayb qaadanaysa deeqa cabdi cilmi oo ahayd guddoomiyihii hore ee arrimaha haweenka cabudwaaq haddana ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee cabudwaaq waatan iyadoo ka warramaysa qaybaha haweenku ay ka qaadan karaan horumarka bulshada xilligii aan ahaa guddoomiyaha haweenka waxaan ku koobnaa haween keliya laakiin maadaama oo hadda hawshan sii ballaaratay oo aan tegay meel sare oo heer sara oo degmada aan tegay waxaan u shaqeeyaa degmada oo dhan maxaan ku dhahay shacabka ku nool degmada caabudwaaq oo dhan hadday tahay dhanka haweenka iyo hadday tahay maxaan ku dhahayto lixda xaafadood iyo hadday tahay dabiyada intaba aniga iyo hoos yimaadaan iyo xafiiska arrimaha bulshada hoos yimaadaan waxaa noo qabsoomay xilligii anigu intii aan shaqada iyo waxaa noo qabsoomay hawlo badan ayaa noo qabsoomay in haweenkii degmada caabudwaaq ee ay midaysan yihiin oo horay maxaan ku dhahay juklaafyada uga jiri jireen ay mid yihiin oo aan isu keennay kulano waaweyn haddii aanay xafiiska arrimaha bulshadana aan u samaynay ayadoo ay halkaan mid yihiin maanta oo wax safaraaraqa uusan ka jirin degmada caabudwaaq oo iskhilaafsan oo haweenka degmada ah ee taas nasiib maxaan nasiib wanaag way noo qabsoontay guulo weyn ayaana ka gaarnay waxaan kaloo samaynay barakacayaashii magaalada oo maxaan ku dhahayto soo gaaray labadii sano ugu dambeysay ama saddexdii sano ugu dambeysay oo marxaladaha kala duwan u yimid inaan u samaynay dibadejin maxaan ku dhahayto dibadejin aan u samaynay anagoo maamulka degmada khaas ahaan xafiiska arrimaha bulshada in ay iyadana xaaladooda ay hadbi tahay la gaarsiiyey maxaan ku dhahayta caawimaado noocyo kala duwan ah haddana insha allah ay usoo socdaan kuwo kale ay wax sugahayaan barakacyaasha inaan u samayno sistamyo ay maxaan ku dhahata ay ku midaysan yihiin shantii barakac oo kaleba inaan meel magacaan u samaynay ay magac u samaysan yihiin oo dadkii degmada soo gaaray ah oo ku dhahto degmada geesaheeda kala degay ah magacyo ay ku midaysan yihiin inaan u samaynay in ay degmada maxaan ku dhahata xuquuqda ay ku leeyihiin ay ka helaan oo ay ka qaataan hadeer hay-ado kala duwanna ay xaquuq ku siiyaan waxaan kaloo qabanay xafiiska naga uu qabnay horumaro aada iyo aada u ballaaran in aan degmadii maxaan ku dhahay tacwaaq aan ka wadno horumaro aada iyo aada u fiican oo la taaban karo haddii ay tahay maxaan ku dhahayta xagga nadaafada oo bilicda magaalada oo loo sameeyey lix goobood oo cayiman oo maamulka degmada oo dhan maxaan ku dhahayta oo ku jiro guddoomiyaha guddoomiyaha degmada caawdaaq oo horkacayo inaan u sameynay goobo loogu talagalay nadaafada in lagu xakameeyo oo aysan qashinka meel walba laysaga shubin oo lix meelood oo xarimo waaweyna loo sameeyey oo halkaas nadaafada looga qayb qaato oo dadka dadkan baniyaana oo loo diyaariyay ay ku aruuriyaan goobahaas inaan sameynay ayaa noo qabsoontay waxaa kaloo noo qabsoontay annaga haddaan nahay maamulka degmada caabudwaaq maxaan ku dhahayto ku-xigeenka arrimaha bulshada aan anigu ka ahay waxaa kaloo noo qabsoontay in aan ayraboorkii dhismihii iyo taalooyin magaalada meesha laga soo gelaya laga dhisay waxyaalo badan baa noo qabsoomay waa tahay intii aad qaybaha haweenka ee guddoomiyii hore ahayd iyo iminka aad tahay ku-xigeenka arrimaha ee bulshada bal haweenka ma ma la kulanteen wax caqabadaa oo inta badan haweenka kaga kaga imaanaya oo markaasi xalin inkaga baahan aa haweenka waa la kulanay waxaan u sameeyey maxaan ku dhahayta anigoo xilligii aan guddoomiyaha haweenka ahaa waxaa jiray guri haween inuusan haweenka horey ulahayn guri haween inaan dhisay oo guriga haweenka uu dhisan yahay oo anigu markii aan guddoomiyaha ahaa haddana guriga haweenka ay ku shaqaynayaan haweenkii oo u diyaarsan yahay isagoo marawaxdihiisii air condishinkiisii xaafiisyadiisii shaqada qalabayntiisii wixiis u dhamaystiran tahay inaan haweenkii xoogaa midmadow oo ka dhex jiray isugu yeernay haweenkii madmadowgii ku jiray khilaafkii ku jirayna uu ka baxay ayna u diyaarsan yihiin hadeer maamulka cusub oo la dhisahayo ooganaha deegaanka oo la dhisay inay u diyaarsan yihiin inay ka qaataan xaquuqda ay ku leeyihiin qoondada ay ku leeyihiin koo iyo labaatanka xibnood oo deegaanka loo dooranayo inay u diyaarsan yihiin markii hore way tafaraaruqsanaayeen laakiin haddeer waa hal far waa midaynay waxayna u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan qaybta ay leeyihiin qoontada ay ku leeyihiin maxaan ku dhahayta degmada dhismaha ka socda oo maamul goboleedka galmudug oo degmada ka socda oo
waa tahay haddii ay markaasi u diyaarsan yihiin qaab noocee ay diyaargarowgaas uga muuqdaa maxaase u qorshaysan qaybo intee laegaysa ka qaadanayaan
waxay u qorshaysan yihiin dhismaha maxaan ku dhahayto anigu waxaan hadda ka warbixinaya oo hadda ku suganahay waa degmada cabuwaaq gudaheeda iyo tuulooyinka hoos yimaada waxaan ka warbixinayo waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan golaha deegaanka ee la dhisayo waxay diyaar u yihiin inay kaloo ka qayb qaataan golaha wasiirada ee soo socda ee galmudug oo dhismaheedu fooda lagu soo hayo hadda lagu agaasimayaasha iyo wax kasta oo galmudug qoondada ay haweenku leeyihin inay u istaagaan waxaa kale oo hadda noo qorshaysan oo rabnaa inay naga caawiso codsina u dhiibanay idaacadda dal jir oo mar walba ayadoo haweenka la garab taagan inay caawiso oo ay shirarka noo fududayso waxaan ka codsanay inay noo fududayso shirarka si dhaqaalaha xaggiisa waad ogtihiin haweenku xagga dhaqaalaha xoogaa way ka liitaan laakiin waxaan ka codsanay inay noo fududeeyaan shirarka aan kaga hadlayno qoontada haweenku ay leeyihiin iyo si watayadanadu ay maxaan ku dhahayta banaanka u timaado inay naga caawiyaan shirarka xagga hoteelka iyo xagga idaacadahaba wayna noo ballan qaadeen waana u diyaarsan yihiin haweenku waa tahay maadaama aad tahay ku-xigeenka arrimaha bulshada marka ma u diyaarsan tihiin caqabadaha inta badan haweenka loo geysto inaad wax ka xalisaan oo markaasi maamulkaad kala kaashataan walaaleyda diyaar baan u nahay adyaamayna waa u taagannahay mar walbana waa ka hadallaa haweenka caqabadaha loo geysto waxaa kamid ah inuu odagu dhaqameedka uusan jeclayn in haddii goladeegaan ayto iyo haddii xildhibaan tahayba sooxo la yidhaahdo inuusan uu mar walba ka tegahayo uusan waxba u ogolayn waa tahay deeqoy hadda waxaa socota in haween gabdha lagu qabsaday afar gabdhood lagu kufsaday qaybo kamida galguduud gaar ahaan balanballe bal arrimahaas maxaa kala socotaa
walaahi wallaahi haddanta aniga arrintaas wax faahfaahin kama bixin karo waayo xogtaas ma helinin laba degmaan kala nahay laba deg laba degmaan kala nahay maadaama laba degmo oo kala madax bannaan nahay laakiin degmooyin galmudug ka tirsana nahay arrintaas waxaa fiicnaan lahayd inaad kala hadashid guddoomiyaha ururka haweenka balanballe ama xafiiska arrimaha bulshada balanballe maadaama ay degdegmo aada iyo aada u ballaaran tahay caabudaaq oo iyadiiba aan soo koobi la-anay haddana wax xoga oo dheerdheeraada kaama siin kara arrintaas waxaa fiicnaan lahayd inaad dib iigu soo celisid arrintaasna maxaan ku dhahayta aan aan soo xasaaso haddii aana jaanisku noaan masaabaxaynina waxaan ka warbixin karaa anigu caabud waaq iyo nawaaxigeeda iyo inta hoos timaada tuulo baan ka warbixin karaa ayada laftirkeedu tacadiyadu heer fiican hadda kama marayaan mar badna waxaa jira maamul oo u tababaran oo ciidamo loo tababaray iyo ciidamo u diyaarsan har iyo habeen baheedan ugu jira oo ka hortagga sameeya maamulka degmada oon seexanin isaguna har iyo habeen aan seexanin oon ogolayn tacadiyada noocaasa in la geysto aan ogolayn laakiin dhacdo mara way iska dhacdaa ma garad marka marka markii lasoo gaaro qaybaha bulshada cabudwaaq ma jiraan qaybo haween oo markaasi shaqa aad u raadisaan maadaama haweenka aad shaqooyinkooda uga yaryiin shaqa qabtaan amase waxbarashadii ay caqabada inta kala soo darseen aad u fududaysaan ma jiraan wallaahi barnaamijyo badan baa ufududaynay walaali barnaamijyo badan baa ufududaynay hadda waxaa ka socda mashruuc maxaan ku dhahayto ay news hay-ad la yidhaahdo new zealand maxaan ku dhahay somali new zealand la yidhahdo ay ka wada barnaamijka dhalinyarada haweenka iyo maxaan ku dhahayta dhalinyarada guudba ay u wado oo haweenka qoondadii ay lahaayeen si xaqa u siisay oo dhalinyaro shaqaale ay qaadatay baa jira oo shaqaalihii qaybtii ay lahaayeen haweenku aan ka siinay waxaa jirta mashruucyo kaleeto oo magaalada laga fuliyo qaybta haweenku ay leeyihiin laguma saqajaamo maamulka degmada ee waxaa ku jira keligay gabar baa ku jira mana aqbalo in maxaan ku dhahayto haweenka xaquuqda ay leeyihin lagu xadgudbo mar walba waxaan u taaganahay xaquuqda haweenka mana aqbalo wax walba oo qayba ama qorshaha ama shaqaalaha dawladda shaqaalaha maamulka degmadana ha noqdo shaqaalaha hoose ah ha noqoto hay-adaha waxay qabanayaan iyo shaqaalaha ay qaadanayaan iyo barnaamijyada ee magaalada ka fulahaya har iyo habeen waxaan u taaganaha qoontada haweenka in banaanka la dhigo waxaa igu raacsan gudoomiyaha degmada iyo madaxa arrimaha bulshada iyo dhammaan maamulka degmada ayaa arrintaa igu raacsan igalana qayb qaata si fiican ayayna u fushaa way jidaa gabdho badan oo maxaanku dhasha hawl hawlo badan oo shaqo badan hay-adaha laga siiyey gabdhihii jaamacadaha dhameeyey ah kuwo kale oo shaqo abuur loo sameeyey oo haddeer gabdho caanaha gada iyo gabdho kaleeto oo gabdhaha hiliblaha ah iyo gabdhahaasoo dhaqaale kobcin loo sameeyey ayadana oo cid la wadaagta aysa jirin cid kale aan lagu tarxin oo dhaqaalaha haweenka lagu soo kobcinayo ayadana way jidhaa barnaamijyadaas aad iyo aad u fara badan ayaa magaalada naga ka qabsoontay ama haddaba ka qabsanaynaa oo aan ku dhex jirnaa marka waa dadaalaynaa dadaalka nagu ma yara iyadoo aan dadaalayna haddana waxaa naxaysata caqabado oo raggu inaysan isku mid ahayn laakiin samaynadii dambeeto way fiican yihiin raggu wacyigelintii qayb baa qaadatay qaybna insha allah inay qaataan baan rajaynaynaa waxaa ugu baaqayaa gabdhaha jooga sagaalka degmo ee galmudug iyo dhammaanba gabdhaha soomaaliyeedba waxaa ugu baaqayaa gabar kasta teetalka ay hayso inaysan isliidin maxaanku dhahato aysan dhihin aqoon sare ma lihid aysan isdhihin ma qaban kadhid shaqadaas oo maxaanku dhahato ma qaban kadhid aysan isdhihin booska ay taagan tahay inay shaqada ka bogo inay u doodo xaquuqda haweenka inaan meel ay joogto lagu dulmin haweenka in ay qorshaha meesha lagu gaariyo oo rabbu qorshaha ay ku gaarayaan oo qaybta ku gaarayaan in ay taagnaadaan oo joogaan waxaa la yidhi nin hadal badan nin hadal yar hooyadi qadhisay baa la yidhi waxa weeye goobta wax lagu qaysanaya ama goobaha raggu wax ku qaysanayaan ama goobaha siyaasadda lagu falanqaynaya hadday ka maqan tahay gabadha horta cid wax u dhexaysa ma lahan waa inay joogaan gabdhuhu goobaha siyaasadaha lagu falanqaynayo ama wax lagu qaybinayo siyaasadaha lagu qaybinayo waa in ay qaadan karaan isu soo taagaan degmada heer kasta oy degmadu tahay haddii la dhisayo golo deegaan haddii la dhisayo urur haween xibin aysan qaadan karin ma lahan hadda annaga waxaan qorshaheeda wadnaa oo aan maxaanku dhahay rabnaa inaan madaxweyne qoorqoor haddii ilaa idma gabdhaha sagaalka degmo oo noo qorshaysan oo rabnaa inaan madaxweyne qoorqoor kala hadalno in guddoomiyaasha degmooyinka sagaalka degmo ee galmudug inta xorta ah maxaanku dhahayta inta kalena in la xorayn doono baa ilaahay ka rajaynayaa in gabdhaha ay guddoomiyaal degmo helaan ay helaan guddoomiye ku-xigeenmo gabdhaha mar walba aansan la saldaysnaan aan laga dhiginin meel hoose inay joogaan in levelkooda kor loo qaado waxaa noo qorshaysa gabdhaha reer galmudug idaacadda daljirna noo ballan qaada inaan gobolka dhulkareeb ku qaban doono shirar caalamiya shirarkaas ayagu naga fududayn doonaan aan uga hadlayno in guddoomiyaasha degmada haweenka laga dhigo qayb laga siiyo galmudug haddii aysan wada helaynin ugu yaraan afar gabdhood waa inay guddoomiyaal degmo noqdaan in haddii guddoomiyaal ku-xigeenno ay noqdaan arrimaha bulshada ay noqdaan maxaan ku dhahato agaasimayaasha galmudug ay kamid noqdaan wasiirada xaquuqda anfuna inaan ka helno shirarkaas waa ku guda jirnaa waxna waa noo qabsana naagada noo ka hadlayna waa aragteen baa u malaynaya caabadaha laysugu keenay degmooyinka galmudug qaybo kamida oon ka hadlaynay arrimahaas haddana waa sii wada doonaa shirarka naga iyo maxaan ku dhahato barnaamijyadanada mana gaban doono haddii ilaahay idankiisa ay noqoto waana wadi doonaa howlahaas gabar kastana waxaa ugu baaqayaa inaysan isliidin ee ay u shaqayso dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba ay u shaqayso way shaqayn kardhaa gabadha iyadoo ilmihii haysata oo reerkeeda iyo carurteeda haysata ayay waxay u shaqayn kardhaa maxaanku dhasha bulshadana u shaqayn kartaa inaysan islihin gabadhii aysan isliidin oo meel kasta oo rabku galan ay geli karto taa ayaan baaq ugu durayaa inay shaqeeyaan xaquuq ay leeyihin ay raadsadaan intaas waxaa ku dhan barnaamijka amuraha haweenka oo idinla socodsiinaysay anigoo ah saabriin xasan maxamed saabriin sagal barnaamij barnaamijkan lacayna intaan ku kulmi doono isma dhaafno